xildhibaanadan oo mar kale shir ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay kasoo horjeesteen tallaabo uu qaaday aadan madoobe oo uu ku sheegay inuu kaga noqday go'aan uu horay u qaatay warqad ka soo baxday xafiiska aadan madoobe ayaa lagu sheegay inuu ka noqday xilka qaadis uu ku sameeyey mid ka mid ah xildhibaanada arrintaas oo ay xildhibaanada mucaaradka ku sifeeyeen mid marin habaabin ah kulanka ay yeesheen ayay ka soo saareen war-saxaafadeed waxaana warqadda ka soo baxday aadan madoobe ay ku sifeeyeen inay tahay mid aan lahayn wax habraac ah ayna weli ku taagan yihiin mooshinkii ay xilka kaga qaadi lahaayeen guddoomiyaha baarlamaanka xubnaha saxiixay mooshinka xilka xayuubinta guddoomiyaha golaha shacabka oo lagaga arrinsanayey war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka oo uu habdhowraha baarlamaanka akhriyey waxaa noo soo baxday khaladaadka ku jira oo ah sida soo socta in guddoomiyaha uusan si toosa oga laaban go-aankii maamul ee sharci darrada ahaa ee uu yidhi waxaan xubinnimada ka xayuubiyey xildhibaan doctor abiib shan iyo tobankii mey waxay ahayd inuu soo saaro go-aan maamul oo uu oga noqonayo warqaddii sharci darrada ahayd oo uu ku saxiixan yahay lehna referensi la raaco annagoo ah xildhibaanada mooshinka saxiixay waxaan caddaynaynaa in war-saxaafadeedkii ka soo baxay guddoonka golaha shacabka inaynan ku qanacsanayn mooshinkii guddoomiyaha ee xilkaxayuubinta leh sidii uu u taagan yahay haddaba warqadan ka soo baxday guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe ee ku aadan dib ogolaabashada mowqifkiisii uu xilka uga qaaday xildhibaan abiib ayaa timid kadib markii uu xildhibaanada baarlamaanka kala kulmay cadaadis xoogan oo ay ku doonayaan inay gebi ahaanba xilka uga tuuraan aadan madoobe ayaa dhankiisa ka jawaabin eedeymaha soo baxaya waxaana mooshinkan kusoo beegmaya xilli mawjado siyaasadeed oo kacsan uu ka dhex jiro gudaha baarlamaanka iyo guud ahaan dowladda federaalka